بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeenii kow iyo labaatanaad waxaan maanta ugu hadlaynaa leylat اlqadri yaquulu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi acuudu billahi min ashayطaan الrajiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim inaa anzalnaahu fi leylat اlqadr wma adraaka ma leylat اlqadr leylat اlqadri khayru min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر aayadahaas qur-aanka kariimka oo ilaahay u khasisay leylat اlqadri maqaamkeeda iyo makaanadeeda inuu noo cadeeya nooga filan wixii ilaahay uu noo sahlana waan ku dari doonaa aayaadkaas aan dulmarna ilaahay wuxuu leeyahay innaa anzalnaahu innaa bimacnaa innana hadaad aragto usluubtaas haddaad aragteed inna oo xarfu towkiid wa nasbiga iyo naadiyo isimkeedii aa laysku qabtay marka innaa anzalnaahu anzalnaahu damiirkaas qur-aanku u laabanaya damiir sidiisana wuxuu u laabtaa wax lasoo sheegay hadda hadda suuradda bilaawgeediiba waa qur-aan lama soo sheegin wamaca daalika qaraa-inta iyo mowqica meesha uu dhacay baa waxay tusinaysaa tacyiinan ana almuraada bidamiir huwa alqur'aan alkariim biitifaaqi almufasiriin innaa anzalnaahu qur-aankii waan soo dejinnay fii leylati alqadri habeenka sharaftaleayaan soo dejinay buu ilaahay leeyahay sharafta habeenkeedii baan soo dejinnay marka leylatu lqadri waa awalu leylatin ibtadaa nusuul qur'aan lababa waa noqon kartaa qur-aankoo dhan baa la soo dejiyay leylatu lqadri ilaa beytin fii samaa'i dunya yusamaa beyt alciza sharafta beytkeedii in lagu soo dejiyay qur-aankoo dhan habeenkaasna leylatulqadri ay ahaato haddana waxaa weeyaan nebiga markii lagu soo bilaabayo fii kaari xera uu joogay waxaa weeyaan awal mara yanzil calayhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa aydna leylat lqadri bay ahayd marka nusuul awal nusuul lilqur'aani alkariim ilaa samaa'i dunya aw ila alardi waxay ahayd habeenkaa leylat lqadri taa isma diidayso aayaddan iyo qowluhu shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan ramadaankaa qur'aanku lagu soo dejiye nacam ramadaankii maxaa ka mida leylat lqadri marka wuxuu ku leeyahay ilaahay ramadaankii qur-aanka lasoo dejiyey gaar ahaan habeenkiisa leylatulqadri oo ramadaanka ku dhex jirtaa qur-aanka lagu beegay soo dejintiisi yaa lagu aadiyey marka leylat lqadri hiya fii ramadaan kadalika hiya leylat lmubaaraka xamiim alkitaabi almubiini inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin leyladaas mubaarakada ah waa leylat lqadri waa alqowl saxiix dad baa waxay ku fasirayaan leylat nisf min shacbaan shacbaan niskeeda leyladeeda inay tahay riwaayaada ku soo arooray laakiin markii la barbar dhigo axaadiidta iyo iyo maxaanku iraa aqwaal alculamaa oo kale leylat lmubaaraka hiya leylat lqadri magacyaalkeeday ka mid tahay leylat lqadrina waa la yihahdaa licidami qadriha waleyla almubaaraka waa la yihahdaa liannahu likahrati albarakati fiiha intaba waa wada tahay marka labadaas sidaa u qaado marka leyla almubaaraka hiya leylat lqadri waleylat lqadri hiya fii ramadaan intii dhan waa iskeeneen ilaahay wuxuu iri wamaa adraaka maa leylat lqadri maxaa ku ogeysay leylat lqadri waxay tahay nebi maxamedaa lagu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka waxa markii uu ilaahay doono inuu qiimahooda muujiyo yaa usluubka istifhaamiga la geliyaa nabiga intuusan waqtiga isaga qaadan inuu ku fikira yaa ilaahay u cadiy wuxuu uri leylat lqadri khayru min alfi shahr habeenkaas leylat lqadri waxay ka khayr badan tahay kun bilood alfa shahrin kun bilood yay ka khayr badan tahay bimacnaa waan kuu caddayn doonaayo kun bilood macnaheedu waxaa weeyaan camalkii aad qabatay halkaa habeen wuxuu ka khayr badan yahay adigoo kun bilood soo celcelisay oo dhan kun habeen ma aha kun bilood kun bil bishii soddon habeenay ka koobantaa marka culammada markii laysku dhuftay waxay gaartay baa layidhi siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood bimacnaa waxay la mid tahay haddaad qur'aan aada akhrisid hal jus adigoo siddeetan iyo saddex maxaan ku iraahdaa sano ku celcelisay la mid tahay habeen kasta marka intay la eg tahay fiiri ajirkeeda waan ka hadli doonaa tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu tanazalu ay tatanazalu ficilka mudaarica marka qaarkeed taa oo taa lmutaawaca la yihahda oo taa aziyaada la yihahda lagu bilowdaa marka midooda waa layska goyn karaa wamaa bitaayn ibtudi qad yukhtasar fiihi calaa taaka tabayun lcibar marka tanazaludaas tatanazalu bay ahayd tatanazalu lmalaa'ikatu ba habeenkaas soo degto habeenka waxay u soo degtaa khayrkaas badan bay qaybinay nin waa qoraya nin khayrkiibuu wadaa nin maqaadiirta habeenkaas dhici doonto sida noo imaan doonto yuu ka qorayaa tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha jibriilna habeenkaas wuu la socdaa marka waxaa la yidhaahdaa min cadfi alkhaas cala alcaam liannuu jibriil malaa'igtuu ka mid yahay markii la yihi tanazalu lmalaa'ikatu jibriil waa soo galay haddana si gaar ah wa ruuxna waa la yihi marka asigana waa soo degaya jibriil waxa weye mahaamkiisa waa waxyiga buu shaqo ku leeyahay marka sidaa daraaddeed baa goonni magaciisa loogu tilmaamay marka maxay ku soo degaan biidni rabbihim iskama yimaadaan malaa'igta laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun amar ilaahay bay ku soo degaan marka amarkaas waa maxay wixii ilaahay uu habeenkaas soo amro inay qabtaan oo aan sheegi doonno biidni rabbihim min kulli amrin amar kasta bay habeenkaas ay la soo degaan malaa'igta waxaa noo imaan doonto leylat lqadri waxaa loo yidhi licidamiha wa sharafihana waa tahay walitaqdiiri illaahi fiiha maa yashaau min almaqaadiir habeenkaas yaa waxaa la qori doonaa sidan markaan aqdaarka ugu hadlayno waxaa la qori doonaa wixii koonkan sanadkan soo socda oo dhan ka dhici doono waxa dhimanayo waxa dhalanayo waxa jiranayo waxa roob da-ayo waxa dhan waa la wada qoraa habeenkaas marka malaa'igta amarkaas buuxo ay la imaanaysaa salaamun hiya a layidhi habeenkaas waa nabadgelyo oo dadka addoomanka waxay ka badbaadayaan wasaawistii shayaadiintii kulli oo dhan awalba shayaadiinta maradadeeda way xirnaayeen ramadaanka habeenkaana aada loogu sii adkaynaa marka habeenkaas waa habeen nabadgelye awa xataa matlaci alfajri arrinta sidaasay ku daa'imaysaa malaa'igtii ajirkii qoritaankii waad soconaysaa xataa matlaci alfajri intuu fajarka ka dhasho oo salaada subxeed aadaankeeda dambe afka loogaga dhufto intaa howsha way soconaysaa marka daa'iman waxaan ku baraarujinaa in lagu baraarugo habeenka oo sharafkaas iskale waa habeenkii maalintii waa wanaagsan tahay oo qofkii inuu dadaalo way habboon tahay laakiin leylat lqadri hiya fi lleyl maqhribkana waa soo gashaa salaada subxeed markii la aadaamana way baxdaa marka habeenka inaad hadday ku dhaafto waa khasaaro weeyaan marka horey baanu soo sheegno leylat lqadri waxaa loogu magacaabay laba midkood imaa qadar ninkan nin qadr le waaye nin sharaf laho makaano le waa waa la yidhaahdaa ama min alqadri altaqdiir baa laga keenay alqadr min altaqdiir oo habeenkaas yaa la qorayaa wixii maqaadiirahoo dhan maqaadiirta saddex afar qeyb waaye ilaahay koonkan markuu abuurayo kataba kula shay waa mid mid baa haddana waxa weeyaan qofka caloosha hooyadiis markii lagu abuurayo yaa haddana yaa waxoo dhan la qoraa bisha afaraad markii u dhammaata caloosha hooyadiis asoo ku jira yaa risqigiisa acmaashiisa waxa uu dambay doono waxa ku dhici doonana waa la qoraa taqdiirka labaad waa kii horo oo weynaa yaa qeybta asiga qusaysaa looga qoraya haddana waxa weeyaan sanad kasta leylat lqadri min ramadaan haddana sanadkaas inta la fulinaya gooni loo sii qoraya inta kale dibaa loo dhigaya marka haddana waxaa imaanaya yoom kasta wixii saddexda qadar soo maray maalin kasta marka fulintii waayo ninkii lowxulmaxfuud loogu qoray inuu maalan sideetan sano noo- noolaan doono haddana calooshiisa markuu ku jiraa lagu soo celina waa la qoraa haddana kulu ramadaan leylat alqadri waa la qoraya maalinkuu dhimanana waa la fulinaya sidaasa marka ay- ay aqdaarta isku daba taalla waxaa doqonnimo ah adoo intaas oo- oo aqlaam ay kugu socoto oo wixii aad eh, tilaab aad qaadaba saas ay u qoran yihiin inaadan waxba ka ogaabin oo adigana aad iska socotid oo waxba kaanahu leysa caleyka xisaab inaad u dhaqantid maa tilaabta meesha aad dhigaysa inaad iska ogaatid waa malaa'ig baa joogto kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun ayib leyladaas qur-aankiyaa soo dego waa leyla mubaaraka min xikmat illaahi tacaala habeenkaas way naga qarsoon tahay haddana cidnoo sheegi karta ma jirto leylat lqadri annaga hadda way naga qarsoon tahay wax badanoo qarsoon annaga hadda waktiga aan dhimanayna ma naqaano waktiga qiyaamada ay dhici doonto ma naqaano waktiga salaata eh, saacat alijaaba maalinta jumca ma ogin xikmo baa ilaahay u qa- u qariyey hadda aniga haddaan ogaan lahayn annaga in waktigaan dhimanayno qof kastaba waxaa waaye macsimaba geli lahayn haddaa lagu dhahay sideetan sanaad leedahay waxay kula noqonayd biri inaad dhimanaysa laakiin kownuka lagaa qariyey yaad iska socotaa oo kaanahu adigoo aan dhimanayn oo kale dadka qaarkeed u dhaqmaya habeenkaas way naga qarsoon tahay nebiga calaamaaduu u sheegay fii saxiixi muslim nebigu wuxuu noogu sheegay xadiid saxiix ah maalintaas qoraxda inay soo dhalo doonto iyadoo aan shucaac lahayn iftiinkan oo macnaha aad aada u moodid inay fallaaro oo kale ay leedahay maalintaas malaa si toosaa kursigeeda loo arkaa naqiya waay ee waa waa soo aroortay xadiid saxiix ah fii saxiix ibnu khusayma habeenkaas inuusan qaboobeen ousan kululaynna waa ku soo aroortay Eh, laakiin inta kale habeenka dameer ma yeero inka eeya ma yeeraan geedaha sujuudo malaa'igaa dadka salaamto waxaas kale wax jira ma ah laakiin haddana waxaa dhici karta qofki ilaahay qofkii asiga si gaar waxa inuu u tusiyo hurdadii inaad ku aragtid habeenkan leylatulqadri inay tahay waa waa fadli oo ilaahay uu gooni kuu sii karo liannahu nebiga saxaabadiisa habeen bay wax wada arkeen inay leylatulqadr ku aadan tahay markaasuu yiri nebigu wuxuu yihi araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci alawaaqir faman kaana mutaxariha falyataxaraha fi sabci alawaaqir waxaan arkaa buu yiri ru'yadii aad aragteen in iswaafaqsan tahay oo habeenakaas ay ku aadan tahay ninkii dadaalayo toban tobanka dambood toddobadeeda dambe aad ha u dadaalo qofkii waxaa dhici karto inuu guriga iftiin ku arko asoo hurday waxaa dhici karta sawd inuu maqlo oo laleeyahay leylatulqadri waa caaw waxaa dhici karta dumaaniina iyo inshiraaxi sadri iyo calaamo aan isku aqoonin ilaahay inuu tusi taas waa mid gaar ah inaad ka faa'iidaysatid waxaa leyihi waxaa weeyaan dadkii haddii uu arko inuu sheega maa fiican ee culammada waxay leeyihiin sida nawowi keyrkiisu uu yidhi waxaan waa karaamo ilaahay ku sii waa karaamadana waxa weeyaan waa fadli ilaahay gooni kuu sii inaad sheegtaahu nooca maa in hadhowti riyaa kaa gelin yaa dhici karta inaad qarisaa habboon baa leeyihi xikmada eh, sidaasay ku jirtaa leylat lqadri qowl saxiix waxaa weeyaan muntaqila bayna layaali sanadkan waxaa dhici karta inay kow iyo labaatan ka noqoto sanadka dambe saddex iyo labaatan sanadka dambe todoba iyo labaatan sanad sagaal iyo labaatan in noqotaa dhici karto ee ma aha hal habeen keliya inay ku taagan tahay liannahu saas hadday dhici lahayd dadka saalixiinta calaamaad haddii hal habeen ay ku arki lahaayeen oy habeenkii sheegaan waxaa la ogaan lahay inay habeenkii waaxid iyo cishriin ay tahay laakiin waxaa laleeyahy sanadkan ay kow iyo labaatan ahayd sanadkan dambe waa isbedeli kartaa marka sanadkan in calaamaadkeeda lagu tusiyey kama dhigno inaad eh, inay inaad in sanad kastaba ay waqtigaa ku soo aadayso way isbedeli kartaa sida saaxiixa ah habeenkan maxaa madluuba qofkii inuu inuu cibaadadii badsado nebigu wuxuu uri man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi ninkii habeenkaas cibaado isu taago asoo waxa ku ximbaaraya rumaynta ilaahay uu rumeey iyo ilaahay uu ka rajaynaya dembigiisa inuu u dhaafo qufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisa kii hore baa loo dhaafayaa buu nebiga caleyhi salaatu salaamna yiri marka waxaa weyaan waxa kuugu ximbaaraya ilaahay wacdigiisa ood rumaysan tahay ood ajirka ka rajaynaysa hadday tahay waxa weeyaan habeenkaas wixii dembi kaa horeeya oo dhan waa lagu dhaafaya dembigana waa lagu dhaafay maxaa lagu qoray waxaa lagu qoray ajir badan aan la koobi karin oo macnaha adigoo halkiisay kun bilood kusoo celcelisay oo kale marka laba faa'iido waa dadka ma dareensano tii hore waa lagaa xiray dembigii horena waa lagaa dhaafay waxaa laguu qoray qofka maxaan ku irahdaa ugu cumri dheer oo habeen iyo maalin cibaado kusoo jeeday wuxuu qaban lahay ee halkaa habeen keligeed lagu qoray marka waxaana baraarujin mudan markii la leeyahay macnaha kun bilooday la ajir tahay ma ah way ka ajir badan tahay khayru min alfi shahr min alfi shahr macnaheedii marka waan garanay alfi shahr waxay la eg tahay ilaahay wuxuu uri way ka khayr badan tahay marka inta ay dheer tahay ilaahay unbaa ogtaas waxaad dhici karto inay inay laba kun oo bilood inay tahay boqol kun oo bil inay tahay waa ka khayr badan tahay baa ilaahay una yiri marka wax sidaas waxay u baahan yihin isticdaad inaad samaysid intaad cashar awaakhir aad soo gelin inaad qorsho geshid sidee aad ugu faa'iidaysanaysaa kow ayadoo tobanka dambe la wada dadaalayo yaa haddana dadaal gooni ah waxaad samaysaa habeenka habeenaha isdhaafkaa kow iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan todoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan awtaar baa la yihahdaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu uri iltamisuu leylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir habeenaka isdhaafka oo tobanka dambe habeenaka isdhaafka ah oon tirada siman aan ahayn ha laga raadiya leylat lqadri buu nabiga yiri xadiid saxiixa wa haddane nebigu wuxuu noo sii sheegay haddii haddana waxaa lagala sii rabaa fain dacufa axadukum aw cajaza falaa yuglabana cala sabci albawaaqi haddana sidaasuuna yiri haddaad tobankii dambe aad wada dadaali waysaan todoba dambe kumaba sii jirtaba fiiri marka tobanka dambaa la dadaalayaa awtaarta baa la dadaalaya tirada isdhaafsan haddana tirada isdhaafsan oo todobada dambe kusii mid ah haddana habeenka oo sabca o cishriina sidaas ay kala mudnaan u leedahay marka waxaa nagala doonayaa in cibaadadii aan samayn qiyaamkii oo taraawiixdia qiraa'at alqur'aan bitadabur wa fahmin si fiican wax u akhriso ilaahay bari caaisha nabiga waxay weydiisay haddaa leylat lqadri ilaahay i tusiyo oon ogaado leylada ay tahay maxaan maxaan samayn kari lahaa markaasuu waxaa tirahdaa buuri allahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfun facfu cani ilaahu allahi aday wax dhaafis badan baa tahay cafiskana in dadka cafiso waa jeceshahay aniga igu dar dadka aad cafinayso iyo cafi ducadaas in la iloobo ma aha wixii kale ku ducaysa laakiin ayada ha kuu noqoto asaas ha kuu noqoto culamada nawowi wuxuu iri waxaa habboon inuusan iloobin dadka muslimiinta waxyaalaha waaweyn oo murugta ku haayo yacni mathalan cudur baa jiro cadow baa jiro abaar baa jiro wax baa jiro inaad ummadda ilaahay uga barid inuu waxaa ka dul qaado yacni naftaada keli ha isku mashquulin ummaddii waa inay kugu haysa leanna ummadda hadday caafimaado adigana maslaxaa kugu jirto haddii ummadii khayr hesha adiga maslaxaa kugu jirto midda kale dadkaad u ducaysay wax lamidina ilaahay wuu ku siinayaa ayib marka waxaa la doonayaa qofkii inuu habeenkaas sidaas ugu qiimaha badan uu ugu dadaalo sadaqadiyaa ka mid eh oon hore ugu soo sheegnay yacni mathalan aniga waxaa ii muuqato qofkii haddii uu yidhaahdo bal bishaan sadaqa la bax tobanka dambana ku aadi idana hal habeen aada wada bixinin ani ijtihaadkayga waa allahu aclam inay khata tahay sawaab tahay ma garanay hal habeen ha wada bixinin waxaa u qeybisaa habeenaka oo ramadaanka ah ama tirada isdhaafsan u qeybi oo kunkii laba laba boqol u bixi habeenaka isdhaafsan ama habeen kastaba boqol bixi liannahu haddaad hal habeen bixisid ou hal hakaas habeen leylatulqadri noqon waayo sadaqa caadi buu noqonayaa oo wanaagsan oo qiimo badan laakiin wixii ajirka laablaabay ma helaysid laakiin haddaad qaybisid waxaad ogaanaysaa leylatulqadri habeenkeeda wax sadaqa inaad la baxdaad ogaanaysaa sidaasba aniga ii muuqato marka qofkii waxaa la doonayaa habeenkaas qalbigiisoo xaadir ah iyo faqriga ilaahay u baahan yahay inuu caddeeyo wuxuu kari karana ou qabto inta kalena ilaahay uu ka barya inuu dhammaystiro habeenkaas waa furso fiican wallahu aclam